halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r al redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wanaagsan barnaamijyadeena maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya sulaymaan kadib waxaa inoo raaci doonaa cashar idinga imaanaya bowga nolosha uu inoo soo jeedinaya dayib calale labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheeraysa daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno inaad ka heli doontaan dhegeystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lehow waxaynu kaa codsanayna inaad barnaamijkeenna si aboon u dhegeysataan haddii aad wax su-aala qabto ama aadaysid wax tala ama tusaale fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaga sheegi doonaa ciwaankeenna bal intaynan u gudagelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka horey ku soo dhowaataan heestan daabacsan
gallayrkii wuxuu yidhi kabaadha kaclooto ubax ku gurayda sawirkaagu geeyey ilmaba islagaago-aayo jacaylkaaga weeyaan walabay safkarato gacan wax walaala haddana nugu gura hayaa kunigay kuhoja ahiya ahiya walabay safkarato gacan wax walaala haddana nugu gura hayaa kunigay kuhoja
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid muhiim ah waxaan rajaynaya inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijku wuxuu ka hadli doonaa waa maxay dib u heshiisiinta waxaana inoo soo jeedinaya sulaymaan ee dhegeysi wacan
dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaan ila waxay ila tahay inaad la socoteen barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee aynu waayadan ka soo hadlaynay ee ku saabsan nolosha qoyska waxaa mawduuceenni dambe uu ahaa dib u heshiisiin haddaba maanta waxaan jeclahay sidee baan muxuu ahayn uga hadli karnaa ama aynu runtii isla eegi karnaa sidee baanu u diyaarin karnaa in dib u heshiisiin la sameeyo amaba in dib loo heshiisiiyo dadka soomaaliyeed waa in marka ugu horraysa ay jirtaa rabitaan xagga niyadda ah taasi waa midda ugu horraysa ee markaasi loo bilaabi karo amaba loo diyaarin karo in dib loo heshiiyo marka ay timaaddo doonis in loo heshiiyo dib waxaa haddana looga tallaabi karaa in la sameeyo guddi farsamo ah isla markaasna guddigaas oo ka koobnaan karaa xubno markaasi la cayimay ama loo xilsaaray sidoo kale waxaa laga soo bilaabi karaa qoys qoys walba muxuu ahayn tiro islamarkaasna waxaa laga xulan karaa odayaasha ama dadka ayaga hormuudka u ah muxuu ahayn beelahaas sidoo kale waxaa laga bilaabi karaa aqoon-yahaanada oo ah kuwo ayaga aad u qiimo badan oo bulshada kaga jira boos wanaagsan in ayagana laga qaybgeliyo inay wax ka abaabulaan dib u heshiisiinta sidoo kale dadka culamaa u diinta ayaa la doonayaa in markaasi ayagana lagu casumo inay markaasi dhankooda ayagana ay kaga qayb qaataan ayagoo isticmaalaya waddo alla waddada ay markaasi kaga hadli karaan waxa ay diintu ka leedahay dib u heshiisiinta sidoo kale bulshada kale ayaga aqoon-yahanada ah ama indheergaratada ah dadka waayeelka ah iyadoo markaasi laga qaybgasho haddaba mar kasta ayaa la abuuri karaa ama la bilaabi karaa in dib loo heshiiyo dib u heshiisiintu waxay dhici kartaa wakhti walba ama saacad walba ama meel walba oo markaasi loo qoondeeyey haddaba marka la doonayo in la heshiiyo oo dib loo heshiiyo waa inay jirtaa rabitaan xagga niyadda ah oo ka soo go'day dadka iyagu heshiinaya ama labada dhinac ay wax dhex mareen sidaas awgeed ayaa waxaa looga sii tallaabi karaa in markaasi laysku dubarido oo markaa la diyaarsho si laysugu yimaado oo markaasi loo noqdo kuwo dib loo heshiiyo haddaba haddii aynu doonayno inaynu dib heshiisiin samayno waxaynu garan karnaa ummad walba inay leedahay hab ama dhaqan gaar ah oo ay ku abaabusho ama ay ku samayso in dib loo heshiiyo waxaan aniga odhan lahaa ummadda soomaaliyeed waxaa dan weyn ugu jirta maanta oo u dan ah inay isticmaalaan dhaqankooda oo ah mid maguuraan ah kaasoo ah dhaqan aad u qaali ah oo muxuu ahayn dahabi ah waxaynu ognahay habkii ama tubtii loo mari lahaa in dib loo heshiiyo ama beelan laysu keeno inay tahay shay muqadas ah oo dhaqankeennana uu ka bixinayo sawir cad oo qof walba uu garan karo haddaba waa in sida lagu diyaarin karo ay noqotaa mid aan dhib badnayn oo sahlan oo markaasi laga shaqeeyey looma baahna in muxuu ahay marka dib loo heshiinayo in la sameeyo wax la yidhaahdo eex ama eexasho oo dhan la siiyo waa inay noqotaa mid cadaalad u dhacda oo sida loogu talagalay oo ugu habboon loo sameeyo waayo taasi waxay keeni kartaa inaannu dhinacna uusan caroon amaba uu noqon mid ka booda shirkaasi haddaba waxaa la doonayaa in dadka iyaga doonaya in dib heshisiintaasi inay ka shaqeeyaan inay si xikmad leh oo wanaagsan oo ay ku jirto wanaag oo ay markaasi garan karaan inay wanaag dhalin karto inay sameeyaan haddaba waa in abaabulkeeda laga qaybgeliyaa dadka iyaga waxgaradka ah ee markaasi wax qaban kara sidaas awgeed ayaa lagu heli karaa muxuu ahay dib heshisiin oo aakritaankii nabad lagu gaaro
waxaan filayaa inaad si abow u dhegeysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su-aala oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska af hadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka anagu waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka oo ah somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka anagu waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad markale kusoo dhowaataan heestan daabacsan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan casharkeenna inaga imanaya bugga nolosha casharkeenna wuxuu ku saabsan yahay ciise wuxuu bogsiiyey butros soddahdiis iyo kuwa kaloo badan waxaana inoo soo jeedinayaa dayib calale ee dhegaysi wanaagsan
cashirkana waxaan ku soo qaadanaynaa ciise wuxuu bogsiiyey butros soddohdiis iyo dad kale oo badan oo markiiba kolkay sunugoogii ka soo baxeen waxay galeen guriga simoon iyo andros iyaga iyo yacquub iyo yooxanaaba simoon soddohdiis baa qandho la jiiftay oo kolkiiba waxay isaga u sheegeen wax iyada ku saabsan markaasuu u soo dhowaaday oo gacanteeda qabtay oo uu kiciyey kolkiiba qandhadii waa ka baxday oo ay u adeegtay iyaga maqhribkii goortay qorraxdii dhacday waxay u keeneen kuwa buka oo dhan iyo kuwa jinniyo qaba markaasaa dadkii magaalada oo dhan albaabka ku soo ururay oo wuxuu bogsiiyey dad badan oo cudurro kale cayncayn ah qabay dadkana jinniyo badan buu ka saaray oo uma oggolaanin jinniyadu inay hadlaan waayo isagay garanayeen ciise gooni ahaan buu u tukaday aroortii hore intaan weli waagii baryin ayuu kacay oo wuxuu tegey meel cidlo ah halkaasuuna ku soo tukanayey markaasaa simoon iyo kuwii la jiray ka daba tageen goortay heleen waxay ku yidhaahdeen dadka oo dhan baa ku doondoonaya wuxuu ku yidhi aan tagno magaalooyinka inoo dhow inaan halkaasna wax ku wacdino waayo taas aawadeed ayaan u imid wuxuu galay sunugoogyadoodii galiili ku yiil oo dhan dadkana ayuu ka wadcadiyey jinniyadiina wuu ka saaray baraslihii la bogsiiyey markaasaa waxaa u yimid nin baras leh wuuna jilba joogsaday oo baryey oo ku yidhi haddaad doonaysid waad i daahirin kartaa kolkaasaa ciise u naxariistay oo intuu gacantiisii soo taagay ayuu taabtay oo ku yidhi waa doonayaa ee daahirsanow kolkiiba baraskii waa ka baxay oo wuu daahirsanaaday ciisena aad buu u xukumay oo markii oo markiiba ayuu iska diray oo ku yidhi ninna waxba ha kala hadlin laakiin tag oo wadaadka istus waxaad daahir sanaantaada u bixisaa wixii uu muuse amray marag iyaga ha u ahaatee laakiin wuu baxay oo bilaabay inuu aad u naadiyo oo warka faafiyo taas aawadeed kol dambe ciise magaaladu bayaan u geli kari waayey laakiin wuxuu joogay dibadda ee meelo cidlo ah meel kastana waa looga yimid curyaankii la bogsiiyey dhowr maalmood dabadood goortuu haddana kafarnaa'um galay waxaa la maqlay inuu guriga joogo markaasaa waxaa is urursaday dad badan sidaa daraaddeed meel ay joogsadaan ayay ka waayeen xataa albaabka hortiisa oo iyaga ayuu hadalkii kula hadlay kolkaasay u yimaadeen oo nin curyaan ah u keeneen waxaana siday afar qof goortay u soo dhowaadeen goortay u soo dhowaan kari waayeen dadkii badnaa daraaddiis ayay saqafka dusha ka fureen meeshuu joogay goortii ay jibsheen waxay ka soo dejiyeen sariirtii ninkii curyaanka ahaa ku jiifay ciise kolkuu rumaysadkoodii arkay ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi wiilkayow dembiyadaadu waa cafiyan yihiin laakiin halkaa waxaa joogay qaar culimmada ah oo iska fadhiyey oo qalbiyahooda ka fikirayey oo waxay isku yidhaahdeen ninkanu muxuu sidan ugu hadlayaa wuu caytamayaa ayaa dembiye cafiyi karaa ilaah keliya mooye kolkiiba ciise ruuxiisuu ka ogaaday inay sidaas qalbiyadooda ka fikirayaan oo wuxuu ku yidhi maxaad waxaan qalbiyadiinna uga fikiraysaan iyomaa howl yar in curyaankan lagu yidhaahdo dembiyadaadu waa cafiyan yihiin ama in lagu yidhaahdo kacoo sariirtaada qaado oo soco laakiin si aad u garataan in wiilka aadanu dhulka ku leeyahay amar uu dembiyada ku cafiyo ayuu ninkii curyaanka ahaa ku yidhi waxaan ku leeyahay kaac oo sariirtaada qaado oo gurigaagii tag kolkiiba wuu kacay oo sariirtii sii qaatay wuuna baxay dadkii oo dhan hortooda sidaa darteed ayay la wada yaabeen wayna ammaaneen ilaah oo waxay yidhaahdeen weligayo sidan oo kale ma aanaan arag
casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gogobeyneynaa barnaamijyadeena maanta halkaaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad qabto wax su-aal ah oo ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba labo todoba lix nairobi kenya mar labaad ciwaanka anagu waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba todoba lix nairobi kenya waxaad kaloo inagala soo xiriiri kartaan emeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad emeilka anagu waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheena qiimaha iyo khadradda lahow meel kasta aad joogtaan intaa mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
wayay kuwaasoo iwalwali wadahigo inaan kuweyshado ayaan doonayaa wayo waya badan ku doondoonayo maalintaan ku arkaanhe waxaan idhi wow wow jannada dhexdabaalanayo soomaalay sideba soomaalay sideba ugu dulqaata ugu dulqaata soomaalay sidee sidee soomaalay sideeba ugu dulqaata ugu dulqaata wayayo kuwa shooy walwali wadnahaygo intana waawa wawarano inaan inaan kuweshado ayaan doonayaa wayo wayo badan ku doon doonayo intana waa waw waw
sama ooto ubax tayr ma qarsoomo kunkun risku ma waado ifkalaysu kudhaaye ilkalaysma gargaaro abor layskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhexyeeliyo aynoobina quute ifkalaysu tudhaaye ilkalaysma gargaaro abor layskama baaje nafsihayga amaahan axdigiina dhexyeeliyo sida oogta hilaaca ilaskeeda cadceebta ammaantada libaaxa malawaana dogayne ayaanukiya maanta wadnaxayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaha u tusaaye sida oogta hilaaca iilayskeeda cadceebka ammaantada libaaxa magawaana dogayne ayaanukiya maanta wadnaxayga agtiisa sida aayad ku taala uumiyaha u tusaaye haddiyaanu ibliisku iga taambinaynin inadeed ku dhiway